بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي حمدا يليق بجلالتك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ولا ليل وحن كورمي دونا قصة نبي يونس نبي يونس وحلا يدهتا يونس بن متى waana rasuul ka mid ah rusushii eeba subxaana wa tacaala uu soo diray waxaa loo diray qoom deganaa magaalo la dhaho nainawa oo ku taalla magaalada mowsil ee wadanka ciraaq nebi yuunus waxaa lagu naanaysaa saaxib alxuut iyo dannuuneyn nebi yuunus qoomkiisii waxa uu ugu yeedhay diinta islaamka balse way ka dhaga adeygeen waxna way ka qaadan waayeen markaasay dhammaantood isku waafaqeen deyninta nebi yuunus nebi yuunus calayhi salaam waa u samray oo qoomkiisii had iyo habeen waa u yeedhay kor iyo hoosna waa ugu dhigay laakiin way ka madax adeygeen shayaadiintii iyo ibliisna waa kusii riixeen gaalnimadii maalintii dambe ayaa eebba u waxyooday nebi yuunus in qoomkiisa saddex maalmood keliya ay u hadhay oo uu kusoo habsan doono cadaab iyo cadho xagga eebba ka timi nebi yuunus calayhi salaam markuu arkay inay qoomkiisii halaagsamayaan ayuu iskaga baxay oo uu ka baxay magaaladii kadibna waxa uu koray doon iyo markab halkaas waxa uu ku galay nebi yuunus qalad ah in uu ka tegay qoomkiisii intii aan la cadaabin ka hor markuu nebi yuunus ka baxay deegaankii ayay isku yimaadeen qoomkiisii ayagoo ka shalaynaya waxay geysteen kadibna dhammaantood waxay ka soo baxeen guryahoodii ayagoo eebba baryaaya kana cabsanaya in cadaabkii uu nebi yuunus ku ballan qaaday uu ku habsado dadkii oo dhan waxay rumeeyeen ilaahay kadibna eebbe waa u naxariistay oo waa ka dulqaaday dhibtii nebi yuunus calayhi salaam waxa uu raacay markabkii oo ay dad badani saaran yihiin goortun waa habeen dabayl ba-anna way jirtay kadibna waxaa mar qura isbedelay jawigii mawjadihii badda ayaa sare u kacay kadibna si loo yareeyo culayska doonta ayay dadkii tuureen alaabtii iyo macuunadii ay wateen hase ahaatee waxaa haddana sare usii kacay dabayshii iyo mawjadihii badda dadkii waxay dareemeen cabsi waxay go-aansadeen inay dadka qaar la tuuro si loo kala yareeyo dadka loona badbaadiyo inta kale balse cidina kumay dhiiranin inay naftooda badda madow ku tuurto sidoo kale waxaa hareerahooda joogay kalluun iyo nibiri kaas oo u gaadhsanaya ciddii ka soo degta ama laga soo tuuro doontaas markii dambe ayay dadkii go-aansadeen inay isu qoryo tuuraan markaa ciddii uu ku soo baxo qorigaasi lagu tuuro badda kadib way qoryo tuurteen qorigiina wuxuu ku soo baxay nebi yuunus calayhi salaam markaasay dhaheen nebi yuunusow adigu waxaad tahay nin wanaagsan waxaa kaa muuqata calaamadihii dadka wan wanaagsanaa ee waan ku celinaynaa qorituurka kadibna way ku celiyeen qorituurkii markii labaad ayaa haddana qorigiigu ku soo dhacay oo uu ku soo baxay nebi yuunus calayhi salaam waa arrin min almustaxiilaatka ka mid a oo ay adag tahay inay dhacdo nebi yuunus waa fahmay in isaga loo jeedo haddana dadkii doonta saarnaa way ku adkaatay inay tuuraan nebi yuunus markii saddexaad ayay haddana ku celiyeen qorituurkii markii saddexaad ayay haddana kusoo baxday nebi yuunus calayhi salaam nebi yuunus waa fahmay in isaga loo jeedo dabaysha dhacaysa iyo mawjadaha baxaysa iyo mugdiga iyo cabsidaas oo dhan waxa loo jeeday nebi yuunus nebi yuunus inta uu shaatigii iska siibay ayuu iska tu ayuu iska tuuray doontii waxaanu isku tuuray baddii isla markii uu iska tuuray doontii waxaa sugaayay kalluun iyo nibiri nibirigii baa liqay nebi yuunus kalluunkii waxuu eebbe u waxyooday in uu liqo yuunus asagoo oon jidhkiisa iyo lafihiisa waxba yeelin nebi yuunus calayhi salaam waxauu galay calooshii kalluunka nebi yuunus waxa uu u maleeyey in uu geeriyooday oo uu dhintay kadibna waxa uu sameeyey dhaqdhaqaaq waxuu dhaqaajiyey lugihiisii markaasuu fahmay ama uu dareemay inuu nool yahay nebi yuunus calayhi salaam saddex mugdiyaal dhexdood ayuu u sujuuday eebba subxaana wa tacaala asagoo dhahaya eebba waxaan kuugu sujuuday meel aan weligii bashar kuugu sujuudin ee iga towbad aqbal waxaa ka mid ahaa ducooyinkii qaaliga ahaa ee uu eebba ku baryay laa ilaaha ilaa ant subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ilaah xaq lagu caabudo ma jiro aan adiga ahayn eebbow xumaan iyo nuqsaanna adiga ayaa ka nasahan anigu waxaan dulmiyey naftayda ee ii dambi dhaaf nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku dhaartay qof kasta oo muslim ah oo ducadatan akhrista laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin inuu eebba subxaana wa tacaala uu ka aqbalayo wax allaaliyo wixii uu gadaal uu weydiisto eebbe iyo ducooyinka uu eebbe ka weydiisto oo dhan kelmadii wanaagsanayd ayaa saraw kacday ilayhi yascadul kelimu ayib xagga eebba ayaa sara loogu qaadaa kelmadaha wanaagsan kelmadii wanaagsaneed oo nebi yuunus calayhi salaam uu ku baryay eebbihii ayaa samada u kacday waxayna gaadhay samooyinkii kadib waxaa maqlay malaa'igtii oo dhahay rabbiyow waxaan maqlaynaa cod aanu garanayno balse ka hadlaya meel la qariirsado eebba waxa uu dhahay waa addoonkaygii yuunus calayhi salaam oo ku sugan saddex mugdiyaal dhexdood mugdigii habeenka mugdigii badda iyo mugdigii kalluunka dhexdiisa malaa'igtii eebbe waxay dhaheen eebbow miyaanad badbaadinaynin nebi yuunus eebbena waxa uu waxyooday kalluunkii in uu sii daayo yuunus geeyana xeebta eebbena waa badbaadiyey nebi yuunus calayhi salaam kalluunkii waxa uu ku tuuray nebi yuunus xeebtii asaga oo buka nebi yuunus oo buka oo gaajoonaya oo haraadan sidoo kale qoraxdu ay hayso muddada uu ku jiray ugu yaraan waxaa lagu qiyaasay inay ahayd saddex ilaa afar casho lamana garanayo inta ay ahayd laakiin saddex casho ayay inta badan culimmadu sheegaan markaasuu eebba subxaana wa tacaala markuu ka soo baxay ama xeebtii uu keenay kalluunkii isaga oo gaajoonaya oo haraadan oo buka ayuu eebbe waxa uu soo bixiyey geed geedkaasoo geedka yaqdiinta ah geedkaasi waxau leeyahay caleemo waaweyn waxaanu leeyahay midho la cuno nebi yuunus waxa uu cunay midhihii geedka waxaanu hadhsaday caleentiisii weyneyd sidoo kale maalin kasta waxa u iman jirtay geri geridaasna waxuu ka dhami jiray caanihii nebi yuunus calayhi salaam waa caafimaaday kadibna markii uu xoog yeeshay oo uu dib u soo noqday jidhkiisiina uu kala toosay ayaa la faray in uu ku noqdo qoomkiisii markuu ku noqday qoomkiisii ayuu wuxuu la kulmay mucjiso dhammaan dadkii qoomkiisa ahaayo dhan eebbe subxaana wa tacaala way wada rumeeyeen waxaa lagu qiyaasaa qoomkiisu inay ahaayeen in dadka badan boqolaal kun arsalnaahu ilaa mi-ati alfin aw yaziiduun eebba waxau leeyahay waxaan u dirnay isaga oo dhammaantood ay rumeeyeen boqol kun oo qof wax ka badan nebi yuunus calayhi salaam halkaa wuxuu ku tababar qaatay oo lagu baray in loo samro oo ay tahay in ay waajib ku tahay qof kasta oo muslim ah in aanu ka quusanin eebbe subxaana wa tacaala hatii hadday qoomkiisu ay dhammaantood wada wada diidaan oo ay ka gaaloobaan nebi yuunus naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaato dadka muslimiinta ah ee ayaguna quusta u dhowna waxaanu kula talinayna in aanay quusanin oo eebbe subxaana wa tacaala uu yahay eebbe wax kasta bixin kara wax kastana ku siin kara intaa waxaan kusoo koobaynaa qisadii nebi yuunus calayhi وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته